أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada ugu doorka roon warkeenna fiidnimo weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa u cusboonaysiisay xaaladda degdeg ah oo saarneed dowladda xabashida etoobiya boqolaal ruux oo isugu jira fuqara iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool ee wilaayada shabeellada dhexe ka qeybisay deegaano ka tirsan wilaayadaas ardayda macadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe intaasi waxay ayeen dhegaystayaal qodobadii ugu doorka roonaa warkeena fiidnimo iminkan waxaad kusoo dhowaataan qodobadaasi oo faahfaahsan waa habeennimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero barow ee degmada baraawe dhanka wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdiile ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka kale wilaayada jubbada hoose mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday fariisinka maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin gudaha magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda shaqaalaha waxaana jira khasaaro cadowga soo gaaray dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa cusboonaysay xaaladda deg deg ah oo saarneed dowladda xabashida ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalka khaalid xasan madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka donald trump ayaa dib u cusboonaysiiyey xaaladda degdeg ah ee dowladda xabashida ethoobiya uu horey u saaray madaxweynihii kan ka horreeyey ee gaal jo baiden kadib dagaalkii dhiiga badan ku daatay ee ka dhacay gobolka tigrey tallaabadan trump ayaa muujinaysaa welwelka joogtada ah ee washington ka qabto qulqulatooyinka ka socda gudaha ethoobiya waxa uuna amarkan cunaqabatayno kala duwan kusoo rogay shaqhsiyaad iyo hay-ado lagu eedeeyey inay galeen xadgudubyo la xidhiiro dagaalkii lagu hoobtay ee dabayaaqadii laba kun iyo labaatankii ka qarxay waqooyiga ethoobiya dib u cusboonaysiinta cunaqabatayntan oo lagu daray muddo hal sano ah ayaa si toos ah u saameyn doonto mas-uuliyiinta lala xidhiirinayo inay kulug lahaayeen dagaalka muddada dheer ka socday gobolkaas islaamarkaana ay kasoo horjeedeen iskudayo la rabay in xabadda lagu joojiyo dagaalkan ka dhacay gobolka tigrey ayaa sida la ogyahay socdo muddo laba sano ah waxaana kuna fuayay dad lagu qiyaasay ku dhowaad lix boqol oo kun oo qofood sida ay shaaciyeen cilmi baarayaal iyo saraakiil gaalo reer galbeed ah aad buu u mahadsan yahay khaalid boqolaal ruux oo isugu jira fuqara iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada shabeellada dhexe ay ka qaybisay deegaano ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka cabdiqani maxamed boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin kuna dhaqan degmada gamboole iyo deegaanada hoostaga ah ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo sanadkan ay wilaayada shabeellada dhexe ka qaybisay degmadaasi qaar ka mid ah fuqaradii iyo masaakiintii ka faa'iidaystay mashruucaasi oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayaa si weyn kaga mahadceliyey wilaayada shabeellada dhexe xoolaha sakada ah ee ay u qaybisay degmada gamboole kamta hanam sanaka iri intaasallaahi khayr allah allah siiyo dowladda islaamka aad iyo aad anaga u baahnaa shaqaawi dowladda islaamka yaa mahadsantaha khayr allah siiyo kor allah ka yeelo daraja kantolia gaaladana jab allah ku dhigo dowladda islaam kor allah ka yeelo aad iyo aad baahi ugu qabay alxamdulilah rabbi caalamiina xilli marxalad adagaada ee xoolaha la qaybi maanta dib marxaladaas ahayn dhaa xoolahaas ahaanba wax tagna lah ilaah ku cilmi alxamdulilaahi waa dhaqanaa waa dhaqanaa alxamdulilaahi hadda qaar waa waagu dadkiina sheegtidooda hadda dhalayin jasaaka allahu khayr allah allah sii xoolahana allah u badiyo alxamdulilah allah u ziyaadiyo kani walaayada islaamka kor allah ka yeela darajatan culya allah geersiiyo dowladda islaamka kor allah ka dhiga mujaahidiin kor allah ka dhigo gaalidana allah ka aniga alg waxaa la yidhahdaa amiin xasan cali adeer waxaan jiraa degmada gamboole oo ka tirsan gobolka higalanka aniga adeer waxaa laga siiyey shan neef oo ari laga siiyey maalinta jikada la bixinay waa kas walaahi aad iyo aad wakti waktigii oo macnaha u baahneen ay ay kusugaatay aad iyo aad oo macnaha duruuf iyo macnaha iska jirta iyo maaragta jilaay kuurina aad bay noo anfacday aad aniga arigaas waa ari kale wax yar oo adiga toban camal ii joogay iyaan kusii daray waa waa dhaqaaleystaada dan iyo duruuf waa iska jirtaa oo maba laga maarmo aniga waa arigaan dhaqanaa ma og alxamdulilah kuwi oo oo noo joogaan kusoo deerinay waaye alxamdulilah walaayada kor allah ka dhigo islaamka kor allah ka dhigo guul allah siiyo gaalada allah jibiye aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ilimidkii oo ay moor mooradooda kasoo baxday bedel kheyr qabta ilaahay maaragta wahooda ha u barakee iyakana allah barakee innagana caafimaad aan ku cunay allah na siiyo alxamdulilah iyakana oo duceynayna gaalada allah jibiye muslimiinta kor allah ka dhig cali salaad ibraahim ala yira cali gabadhow waan ku hordhere waxaan joogaa degmada gamboole shan il aa dhiisay alxamdulillah deyn badanaan qabnay deynta waa ku deyn baxay waa ku noolaaday maamulka inaan ku mahadinaa waa jasaakalo alxamdulilahi kor allah ka dhiga meeshii ay xabadka saareenna guul allah ka siiya ayagkuna maxay tahay alxamdulilahi laba balaaran allah la siiya jamaanka muslimiinta allah ka qabiye gaalad allah jiri xoolaha waa u baahnaay waa ku deyn wax oo ii joogana waa jaraa oo kusii darsanaa waa ku deyn waana ku noolaaday waxaan ku mahadinaynaa walaayadaan ku mahadinaynaa alxamdulilahi oo ku noolaan oo nabad ku haysana degmadanba ma dhisnaateen haddii oo maamulkayna ay ahayn guud allah ha siiya gaara degmada gambool oo ka tirsan shoolada samir waaliidku alxamdulilah markaas kadib alxamdulilah ilaahay mahad iskale oo mahadnaqayna alxamdulilah alxamdulilah arigu waa kuu dhibaataysnay maxaan qalana maxaan u dhaqana waaba gadana deynana lagula deynan waa mahad iskale jaska allahuma khayr walaali kora lagal alxamdulilah jaska allahuma khayr waa mahadnaqa markaas kadib aniga mahadnaqa alxamdulilah ilaahay mahad iskale adiga allaha jiiyo muslimiinta allaha guuleeya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada dhexe waxaa si habsami leh kaga soconaya qaybinta sakada xoolaha nool oo maalmihii u dambeeyey laga qaybiyey degmooyinka balcad mahdaay iyo biya caddee waxaana si weyn kaga faa'iidaystay guud ahaan intii allah uu amray in la siiyo mahadsanid cabdiqani ardada macadka qurduba ayaa samaysay bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe faahfaahinta warkan waxaa inoo haya ismaan axmed duubow iyagoo ka faa'iidaysanaya fursadaha dhallinyarinimo waxa ay ardayda wax ka barata goobaha waxbarasho ay sameeyaan dadaal ah inay horumariyaan aqoontooda diineed iyo midda maadiga waxaana sidoo kale arrinkaasi fursad u siiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wilaayaadka islaamiga ah ka hirgeliyey xarumo waxbarasho oo heerar kala duwan ah ilaa heer jaamacadeed goobaha ay ardayda wilaayaadka adeega waxbarasho ka helaan waxaa ka mid ah machadka qurdubo oo inta badan xarumo waxbarasho ku leh wilaayaadka islaamiga dhowaan ardayda machadka qurdubo fariciisa magaalada jilib gaar ahaan qaybta gabdhaha ayaa waxa ay sameeyeen bandhig ay ku soo aadiyeen xilliga fasaxa ee nisfulcaamka ujeeddada bandhigga ayaana ahaa kaalinta gabadha muslimadaha ay kaga aadan tahay bulshada muslimka ah kaasoo ardaydu ay ku soo bandhigeen mowduucyo badan waxaana sidoo kale ka soo qayb galay qaar ka mid a haweenka maamula maraakiista waxbarasho ee ka furan magaalada jilib من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أيها الحضور الكريم نقف اليوم على أعتاب مفرحة لمرحلة هامة من رحلتنا الدراسية هي نصف العام الدراسي إن الأيام كلمح البصر حملت معها الكثير من الجهد والتعب والتحديات استطعنا بفضل الله وتكاتفنا تجاوزها لقد كانت هذه الفترة مليئة بالعلم والمعرفة في هذه اللحظة المميزة لا يسعنا إلا أن نشكر الله تعالى أولا ونشكر كل من ساهم في هذه المصيرة طلبة وأساتذة إدارة وأولياء أمور شكرا لطالباتنا على جدهم واجتهادهم وشكرا لمعلمينا ومعلماتنا على صبرهم وتفانيهم في غرس المعرفة وشكرا لأولياء أمورنا على دعمهم المتواصل مكانة المرأة عميقة ومتشعبة فهي نواة الأسرة ومنشاة الأجيال وتلعب دورا محوريا في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة عبر أدوارها المتعددة gabadhu waa hooyo murabiyeed macalimad maamule iyo weliba dhakhtarad waa hooyo oo mujtamacba ayada ayaa dhashay waa murabbiyad oo waxay tarbiyeysaa oo ina barbaarisaa ubadka waa macalimad waxay qudu u tahay dhammaan bulshada sidoo kale waa dhakhtarad oo waxay daaweysaa bulshada waxay ka daaweysaa xunta waxayna u daaweysaa santa sidaa darteed islaamku gabdhuhu wuu qadariyey wuxuuna siiyey ihtimaam gaara dhankaa iyo markaan eegno siirada waxaan ogaanaynaa gabdhuhu inay door weyn ku leeyihiin dacwada iyo jihaadka islaamiga sidoo kale bandhigga waxaa ka hadlay qaar ka mid ah haweenka maraakiista oo iyagana gabdhaha waxbarta ku dhiirigeliyey in ay sii wadaan dadaalkooda waxbarasho waxaan rabaa gabdhaha inaan wax yar kelimaad aan ku booriyo inay yihiin jiilkii hadda noo soo kacay oon rabno inay annagana beddelaan haddii ilaahay subxaana wa tacaala ka raali noqdo gabdhaha yaryar oo hadda noo soo kacay waxaan rajaynaynaa inay shacaa'irtooda oo islaamka inay mar walba ay muuqato oo laga garto magaaladeena inay ahaato dadka muslimiinta gabdhaha oo xijaab iyo asturaad iyo istaxyi intaba leh inay noqdaan ilaahay subxaana watacaala ayaan ka rajaynaynaa cilmiga la barta wuxuu u baahan yahay in lagu dhaqmo ilaahay subxaana watacaala waxaan u weydiisanaynaa inuu cilmigeena cilmi naafac ilaa inuu ka dhigo waxaa kaloo idinka dardaarmaa waxaan rabnaa gabdho mujaahidiin ah dadkii annaga jiilkeena hadda taagan oo cumrigaan hadda aan jirno waa la sii socdaa dadkii diinta ilaahay u shaqay lahay oo kitaabka ilaahay wax u qabo lahay inaa noqotaan oo na bedeshaan oo mar walba na matashaan haddii ilaahay subxaana wa tacaala ka raali noqdo machadka qurduba waxaa sannad kasta ka qalan jibiya arday fara badan kuwaasoo ugu sii gudba heerka jaamacadeed waxaana ardayda ka soo baxda machadka qurduba ay hadda ku biiraan jaamacadda alqima xarumaheeda magaalada jilib iyo kuuyabarow ee wilaayaadka jubbada dhexe iyo shabeellada hoose warbixintaasina waxay guni gebagaba u ahayd warkii habeennimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus intaan kaa kulmayno war ka la mid ah waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu